horta dilka waa jiraa gabadha iyada ah oo meesha lagu dilay waxay ahayd shabaab waxayna u shaqaynaysay shabaab waxay u ahayd basaas meesha mugaragaab ayaa la yidhaahdaa ciidamada dhowr ban bay qabteen dilniin bay siiyeen dagaalada dagaalo badan oo dhacay bay gurmad samaysay oo caano geysay wax geysay taleefanay u diraysay haddii jeer ciidamaday basaas u ahayd arrintaas marka ciidamada howlgal ay fuliyeen bay ku qabteen waana ku dileen horta ana xuduraan jooga meeshan waxa wada meel saddex saddex saddex kilomitr ii jirta waayo ururka saraakiil baa haysato saraakiil baa joogtay dabagal badan bayna ku haayeen dabagalka markay ku haayeen waa fuliyeen kiiskaas markuu dhacay saraakiil baan diray oo lix ah oon magacaabay oon dhahay dhacdadaas dhacday ha lasoo baaro saraakiilshi meeshii bay tageen taliyaashii bay la shireen taliyurmid taliyuraday la shireen ciidankay la shireen waxay caddeeyeen gabadhan inay basaas tahay shabaab u shaqaynaysay muddo baadi goob ay ku haayeen ilaahay haddana gacantooda waafajiyey ay heleen ayna dileen waxay meesha u taagan yihiin waxa waa inay la dagaalamaan khawaariij horta gaba arrintaa markay dhacaysa habeen bay ahayd gabadh inay baxsatay isku dayday ay cararto markay ciidamada aragtay cararkii carraysaa lagu dhuftay xabad waxba kama jiraan wuxuu sheegaya ciidanka anaa xukumo waxba kama jiraan waa beentiis wuxuu sheegayo